gabayaashina wuxuu la socdaa gabayadii hore ee isticmaal kicintii isaguna waa ka tegayey waxbaadan baan ilaahow ahaano iftiimi nuure waxbaadan baan allaylko bardhegeyaad u baashiraye waxbaadan baan albaabada kumado koordoye waxbaadan baan sidiigadhka jeeloolay xeshaaye harnan baan libaxlooda iyo harabeen gudaye ulo iyo qodxan moodayaa awlaxiyo seese intaa suruuray baan doonayaa inayaas laxane dhegahawd maybaan mabaal rabaa inayaa jiban eamibaan tirigaw sidaa waanuse arkayne aboor kubaa leylku dhisaaqaala waaweyne markuu ururay bartuu habyaybaa laas qaraaraye weli muusaliira isku xidhaya ragte waagiye iyagubaa taliyo idilmindibay kaga adkaadeene inkuwabaa jirkodainbaa abadku goyane hadiini waa meel taagan tahay adax maafinte itifaaq lahaan laguma helo lidiyo imane indhaha isku aragtaan cadaa waa iskaaga ega haordinaayo xaajada sidii ajintaa u rahaa eka ninee kaloo ninkii odhan karudhi hawekaa ninee kaloo ninkii odhan karu dhibta hartirsiina reereedooda iyo oday ku faanfura indhaafura hurdaadu waa waxaad ku ibtiilowde allaa bariga reerkaaga waa laga asibaye wardigood qashabawankuna kugu ogaadaye markuu weysha gawracu aslay buu eegaysii dhigiye arag buu ku yidhi waxaa xigaa adiga weeyane ninkaan gurigu aaminu ahayni egi waa dibadee gortaad afqaadkiyo dishaanayga daarajo gurtaadafqaadkiyo dishaanayga daaba jooga isticmaalka maanta jaabugu warabqaba anaba raggi idinka wadeeyaba kaaga goosta ardalba gacmaha soo wagta oo anaa qoweyn yeesha haniifora nin aamiga kabada aradiyo xogga imaan habad leedahay oo abu dhirirayso imaan haddaad leedahay oo aadu dirirayso usadhaysataan iyo madfucuu waa isku itale axabkii kastiiba waa nafbudhaa wuxuu iilashaye arkaba kaneca intuu ay la jiibsadaaye arkaba kaneca intuu ay la jiibsadaye inshaarada casbaa lagu welaa abadka maqane ololaa haddayniha xornimoha muslaagu waaye gabaygaasina wuxuu ahaa gabay guubaabo soomaalida waktiga